رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المندوب والمباح manduubkii ama sunnihii iyo ki wixii mubaaxii la baneeyey adugu banaanaaye haddii lala yimaadiyo haddii laga tagaba markan isaga aan wax kale oo dee ama inuu wasiilo shay u noqday aanu iman aantaasi aanay jirin dee banaanaa labada xaal ay sinaayeen ayuu mabxaskeedii kani yahay wuxuu uhi markaa sheekha matniga li raximah llahu tacaala walmanduubu manduubku oo aqsaamtii xukumka sharciga ah uu lahaa mid ka midii maa kii weeye yusaabu la sawaabinayo oo calaa ficlihi samayntiisa la sameeyo la iska abaal marinayo oo ruux hadduu la yimaado oo suu inoogu qeydi doonana dee imtisaal ahaan iyo waxa weeye shaygani waa daaco laguu faray oo lagugu yeedhay ee la kaalitaa niyadiisa ay tahay uu niyada kulaba yimaado ajri iyo sawaab laga siinayo walaa yucaaqabu aan la ciqaabahayn oo shaksi ama axad aan loo ciqaabahayn calaa tarkihi ka tegiisa uu kaba tegay oo hadduu ka tago se aan wax ciqaabo ku imanaysa aanu jirin kaas baa manduub horta la yidhaah ama tacriifkiisu u yahay de waana si aan shalay soo aragnay waa tacriif rasmi ama xukumkii shaygu uu lahaa lagu tacriifinayo ee ama xaqiiqadiisa iyo maahiyadiisa bal waxaan arki doonaa shaarixa tacriifkiisa walmubaaxu mubaaxuna oo maa laa yusaabu waxaan la iska abaalmarinahayn weeye calaa ficlihi samayntiisa la sameeyo oo ficilkiisan dee mujaradka ah taasee isaga shaygan uun markaan eegno aan wax sawaabo ku tacalluqayaa jirin samaynta la sameeyo walaa yucaaqabu aan la ciqaabahayn oo shaksi ama axadna aan loo ciqaabahayn calaa tarkihi ka tegiisa uu ka tago labada dhinacba way siman yihin haddii lala yimaadiyo haddii la sameeyaba waa isku midun ma kala raajaxsana mid kastaaba shay bannaan weeye oo wax sawaabo iyo wax ciqaabo ka dhalanaya ficilkii ama tarkigii ma jiro kaasna mubaax baa la yidhaah alqismu athaani qismigii labaad ee aqsaamtii xukumka sharciga lahaa xukumka sharcigu kaba koobnaa kaba midi almanduubu manduubkii weeye wa huwa manduubku luqatan xagga luqada ismu mafcuulin waa ismu mafcuul horta min annadbi masterkan annadbi ayaana laga soo qaatay oo uu xaggiisa ka soo jeedaa waxyaalahan mushtaqaadka masaadirta asal u ah wahuwa nadbiguna adducaa-u yeedhitaan baa la yidhaah la ysugu yeedho ila alficli samayn wax la sameeyo la ysugu yeedho waqayadahu bacduhum badh culimada qaarkood ama luqawiyiinta qaarkoodna waxay kuba qaydeen duco dhammaanteed kamay dhigin iyo yeedhid wax la ysugu yeedheen bidducaa'i ilaa amrin muhimin yeedhitaanka la ysugu yeedhayo amar muhim ah kaas baa nadbi lagu magacaabaa dee macnaha luqadana xataa axaadiida saxiixa waaba uba yimi qala shaaciru nin shaacira ayaa wuxuu yidhi laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana wuxuu yihi ninkaas shaacirkii waa macnihii luqade qoom baanu ammaanayaa ma reer eh laa yas'aluuna ma weydiinayaan akhaahum ninkii iyaga ka midka ahaa walaalkoodu waa dee waa shaksiga iyaga ka dhashee reerkan kaba mid ah ma weydiinayaan xiina markuu yandubuhum u yeedhayo markuu u yeedho ficil ugu yeedho fi naa'ibaati waxyaalaha xaadisaadka ah ee soo darriyey taas markuu u yeedho ama uuba qayshado calaa maa wixii kii korkii qaala uu yidhi oo waa arrintan uu ugu yeedhayu leeya waxaasaa jire ka soo kaca burhaanan daliil ma weydiinayaan marunbaa maba odhanayaan wixii inuu caddeeyo kama dalbayaane markiiba way usoo gurmanayaan oo way usoo kacayaan maxalushaahidku xiina yandubuhumta weeye oo yeedhitaanka beydkana kolley waa sideed bayd oo abu tamaamna kitaabkiisan alxamaasa la yidhaahee dee shicirka cadbeed waxyaalo uu ka soo xushay oo uu ku tiriyey inay kaba mid yihiin shicirka cadbeed waxyaalihii qimada iyo heerka sare kaba gaadhay taas buu kaba midiyo bal waa waxa ugu horeeya uu kuba bilaabo oo waxaa lagu tiriyaa sideedda bayd min rawaa'ish min rawaa'ic shicri alcarabi ayaa laguba tiriyaa walow ninka qaa'ilkiisa ah nin saa xayaatadiisa loo yaqaano aanay ahayn oo kutubta shucarada iyo dabaqaadkiiyo waxaa aanu tarjamo ku lahayn waxay idhaahna ninka nin qurayd ibnu unayf la idhaah ayaa ayuu ahaa qurayd ibnu unayf oo reer tamiima ama reer bani cambar ah kale sideedda baydna horta saddex bayd oo ka mid a siyaalo kala duwan baa kutubta naxwadu usoo qaataan iyagoo shaahid uu yahay dee baydkana waa taan aragno kutubtii usuushka inay kuba sugan tahay laba kalena cilmigan badiicee balaaqada kaa mida ayaa uba soo qaata marka dee iyadoo cayl loo jeedo haddana suuro ammaan loo yeelo oo kale waxay usoo qaataan laba bayd oo kaba mid ah bal ninkana haddaan qisadan abeydka ku yimid si aan u yar suuraysano qurayd baa la odhanaya sida aan soo sheegay waa nin reer bani cambara bayd abyada ka midiina waxaad moodaa inuu islaam yahay fii casri lislaam noolaadee waqtiyadii hore haba ahaadee laakiin sida muuqata oo bayd kaba mid ah marka geel baa laga qaaday oo reer kale oo reer shaybaan la odhanayay ama duhr ibnu shaybaan baa kaba qaaday geel uu lahaa reerkoodiibuu u tegay oo u qayshaday oo waa la raaci waayey umay soo gurman si geeliisii loogu soo dhiciyo niman kaleo iyaguna reer tamiim uun ahaayoo reer beni maasin la odhanayey buu u tego kuwii baa raacay oo geelkiisii ka badan baa reerkii inta laga soo qaada isagii la wada siiyey markaasoo abyaadan sideeda oo afarta hore reerkooda reerkan ku ammaanaya dee xoolihiisii adigu bal isagii usoo gurmaday afarta kalena reerkoodii uu kuba dhaliilayo ayuu tiriyayoo beydkana waa ka afraad oo ugu dambeeyey qeybta uu reerkan kuba ammaanayo waana reer bani maasin buu ammaanaya jiribkiisii maaha kolley beyd iyadoo kutubta naxwadana uu kuba sugan yahay beydka ugu horeeya low kuntu min maazinin lam tastabix ibili banulaqiidati min duhli bni shaybaana shaahidna naxwada ayuu leeyahay haddaan reerkaa kaba dhashay gelaygii may banayseen oo may qaadeen nimanka waxa weeyaan banulaqiida la idhaha reer duhli bnu shaybaan buu taas markaasaa beydkan oo idan laqaama biminasri macsharun khushunun cinda alxafiidati in dulusatin laasa isaguna shaahid naxwo ah oo nawaasibta ay soo geliyaan baa isna kuba xigay beydkanna waa yidhi oo laa yasaluuna akhaahu markaa reerkani waa reer beni maasin buu sheegayaa walaalkood maba weydiinayaan waa ninkii iyaa ka mid ah xiina iyo dubu markuu san oo kale ugu qayshado markuu u dhawaaqo fi naa'ibaati waxyaalaha soo darinaya calaa maa qaala burhaan markiiba way usoo kacayaan markaasuu reerkiisii bilaabay oo laakina qowmii wain kaanuu dawii cadadin laysuu min ashari fii shayin wain hanabo ayaa beydka hore ahaa oo qoomkaygu haba ahaadeen dad tiro badan lahoo dee raggii bay leeyihiin hubna way haystaane haddana xagga sharka iyo difaaca sharka wax ay kaga jiraan maba jirto markaasaa wuxuu yihi yajzuuna min dulmi ahli dulmi makfiratan wamin su wamin isaa'ati ahli suu ixsaana macnaa waxay ku abaalmarinayaan kii dulmiga lahaa ama dulmigii mee dadkaa ehlu dulmiga dulmigoodii halkay dulmigaa iska daafici lahaayeen bay dhaafid iyo saamixid ayay abaalkiisa kaba dhigayaan dadkaa ahla su-ana isaa'adoodii ixsaan bay uguba bedelayaano kaana rabbaka lam yakhluq likhashyatihi waa beydka tilmaamaya inuu islaami bal meesha fi lislaam ahaa kana rabaka lam ykluq likashyatihi siwahumu min jamiici الnaasi insaana ugu dambayn buu deetay falayta lii bihimu qowma idaa rakibuu shanu ligaarata fursana warukbana lamaan kuwan bedelkooda waa reerkoodii buu sheegaya aan yeeshoon helo qowm markaa ay fuulaan gaadiidkoodaba dee ah nimankaa weerar cid kale kuba ekaynaya ama ha noqdeen kuwa farda fuushan ama kuwa adigu lugeyn ama geel fuushan haba ahaadeen markaa beydku lafdigan xiina yadubuhum weeye kollay abyaadu la socdayna kuwaas bay ahayn oo abyaad ay kuba tiriyaan min rawaa'ic shicri alcarabi wasilaaxan xagga istilaaxa maa dalaba shaaricu shaaricu wixii uu dalbaday uu dalbay weeye ficlahu samayntiisa la sameeyo dalaban dalab gayra jaazimin mid go-an aan ahayn waa halkii aynu ku soo marray shalayta amarkii waana imika taa hore ee walmanduubu maa yusaabu calaa ficlihi waa xukumkii uu lahaa baa lagu tacriifiyey iyadoo xaqiiqada shayga la tacriifiyana ka sii daqiiqsan buu shalay ina soo yidhiba saa uu ka soo naqliyey qolooyinka muxaqiqiinta ah haddaba marka xaqiiqada iyo maahiyada manduubkaan eegno waa wixii shaaricu uu dalbay ee isagu in la sameeyo laakiin dalabkaasi dalab go-an aanu ahaynoo dee laasima oo ruuxii haddii uu kaba tago hadhow dembi uga imanayo wadaalika ka siwaakii cadaygiiba weeye cadayashadii warawaatibi sunnayaashii raacayay salaadahaba weeye watadayubi yowma aljumucati wax udgoon oo la marsado maalinta jumcaha waxyaalahan oo dhan shareecadu wayna fartay waynoogu yeedhay laakiin haddana hadduu ruuxu uu kaba tago dee waxa weeye wax ismiya ama wax la yidhaha ciqaaba oo ka ratibmaya ma jiraan kaasi baa manduub la yidhaha walqaydul awalu qaydka hore qaydka horena waa wax inagu soo noqnoqon doono shalay inaan soo aragno dee ay tay inay markaa dee waa shay daahire aan markaaba u baraarugno qaydka hore wuxuu sheegayaa tacriifkan madalaba shaaricu ficilahu ayuu bal mathalan yidhi markaa madalaba shaaricudii ficlahu waa qeyd dalaban gayra jaaziminna waa qeyd labaad oo shaaricu wixii uu dalbay in la sameeyo ina dalabkiibaa laba nooc ahaa ficil iyo tarkiisaan hore usoo aragnay taasi waa qeydkaasaan ujeedaa haddaba qowlka aan nidhi ama qeydkaa hore ficlahu wuxuu u sugnaaday liikhraaji اlmuxarami wاlmakruuhi wاlmubaaxi muxaramkii iyo makruuhii oo inoo dambeeya labaduba iyo mubaaxoo isna inagu soo dhowba laba saddexdaas saaritaankeed buu ahaadoo saddexduba waxay ku baxayaan maa dalaba shaaricu ficlahu oo dee muxaramkiina dalab ha jire ka tag baa la dalbay makruuhina waa sidaas oo kale yaana isku rutbo ahaanine in xaggan kale mubaaxiina dee samayntiisa iyo ficilkiisa dalab ku yimi maba jiro oo sanbaabuu mubaax kubaye oo xagga kalena aan tarkigiisaan dalabna ku iman saddexaasa halkaa ku baxaya qeydka maa dalaba shaaricu ficlahu markaa maxaa isu soo hadhaya manduubkii iyo waajibkii labadiiba maa dalaba shaaricu ficlahu weeye marka wuxuu uhi walqayd athaanii qaydka labaad ee ah dalaban gayra jaasimin kaas oo dalab aan mid jaazima ahayn qaydkaasi waa ka labaade isaguna wuxuu u sugnaaday liikhraaji lwaajibi oo dee labadooduba waa wax ruuxii mukalafkaa laga doonayay inuu la yimaado ee waxay ku kala dunaanayaan markaas waa midna dalabkiisaa laazima midna dee dalabkiisu laazim ma aha oo dee ficilkii ha lagaba doone hadduu kaba tago ciqaab ka ratimaysa ma jirto inta walmanduubu manduubku haddaba kamaa qaala lmusanifu sa musanifku yidhi xukumkiisa markaan eegno yusaabu lmukalafu ruuxii mukalafkaa waa laga abaal marinaya calaa ficlihi samayntiisan uu sameeyey ayaa laga abaal marinayaa laakiin wadalika biqasdi اlimtihaal maaha uun ruuxu niye la-aan hadduu ku sameeyo waayo cibaadaadkii oo dee niyay u baahan yihiin haddaa niye aanay jirin ajri meeshii ma imanayo bal markaa laakiin waxa weeye waa waxa laga abaal marinayo ruuxa mukalafkaa samayntaa uu sameeyey laakiin uu sameeyey imtisaalan liamri illaahi subxaanahu wa tacaala biqasdi اlimtihaal iyo daaco ahaan iyo ilaah aad ugu dhowaatid walaa yucaaqabu calaa tarkihi laakiin ka tegiisa ciqaab ka ratimaysaa ma jirto bal intaas waa tacriifkiisi waa inoo dhameeyey waxyaalo kale ayuu inoo sii wadayaa insha allahu tacaala halkan kuba tacalluqsan marka wuxu uhi walmanduubu manduubku khaadimun wuxuu u adeegayaa lilwaajibi waajibkii buu u adeegayaa oo waxyaalahan sunnayaashii si guudba waxay yihiin wax dee u adeegaya waajibaadkii ama wixii waajibka ahaa si ugu adeegayana waa kan sheegayo fahwa markaa manduubku daaficun waa daafic oo bacna xaamil ruuxii ku xambaarayo oo ku riixayo qawiyun xoog leh cala aliltizaami bilwaajibaati iltizaam la laasimo waajibaadkii oo ruuxu hadduu dee manduubkii la yimaado oo uu ilaaliyo dee ninkaa sunno ilaaliyey waajibkiina waa ilaalin oo kolley waajibkiisu hagaagu xafiday baa keentay sunnayaashanna inuu ilaalinayo marka iltisaamkan laislaazimaya isagii waxay tahayba waa waxaynay wixii ka ahamsanaa ee ka mudnaa ayaaba in waxa weeyaan ku riixaya ruux oo markaa isagii dee waxa weeyaan ku adkaynba ama kuba riixaya inuu laazim u ah waajibaadkii markaa daafici qawiyu cala liltizaam bilwaajibaat iyo jaanib horta markaan eegno idaafatan ilaa annahu iyadoo taas bal weliba waxa dheer taasoo dee looba lagu biirinayaaba ilaa annahu manduubku yajburu inuu kabayo annaqsa naqsiga fiiha waajibaadka dhexdeeda kuba sugnaa ama kuba yimaadaan ogees waa daafic arrin kalena way jirtaayoo aada u muhim oo dee xadiidka inooguba timi oo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inoo sheegayoo waajibaadkan laynagu waajibiyey wixii ka dhinma ee ka nuqsaama kolleyna ruuxii nuqsaani way uguba iman waxa u buuxinaya oo u kabaya sunnayaashii uu la imanayo oo salaaddii waajibka hadday wax ka dhinmaan ruuxu sunnayaal uu tukanayeyna uu jiro marka xisaabta sunnihii baa horta lagu buuxinayaa waajibkii oo waajibkii baa loo dhammaynayaa sunnahan baana loogu dhammaynayaa taasna waa arrin kale oo uu leeyahay oo dee waajibkii uu isna khaadim jaanibkaaba ugaba yahay kamaa dallat isunatu calaa dalik si sunnuhu ay tilmaanto waa xadiidka macruufka aan filaya intiina badan ina aragteen ama xusuusantihiin yaquulu shaadibiyu raximahu llahu tacaala imaamka shaadibi ayaa wuxuu leeyahay de mana ahaa imaamkan isna aada u mashhuurka ee qiraa'aadka leh ama kitaabkan shaadibiyada ee qiraa'aadka leh waa imaam ka dambeeyey imaamkaas dee magaalaha ama wad magaalaha loo wada nisbeeyey andalus kuwa taal kuwada taalay una ku taalay eh waa imaamkan kitaabkan almuwaafaqaat ee cilmigan usuulka isagoo kutubta kale ee usuulka ka duwan oo khaasiyo gaara leh adigu taas kitaabka imaamkii lahaa weeye iyo kitaabkan kale alictisaam la yidhaaho iyo lahaa haddaba shaadibi baa wuxuu yidhi isagoo meelahana waa dheereeya anwaacdan marka la eega axkaamta sharciga walow jaanibkan ay uga iyagu uga hadlayaan ee kutubta usuulka inoogu sugan jaanib kale ayuu dee bal matalan aanay iyagugaba hadlin ayuu kaba hadlaa asbaabtiiyo shuruudiyo waxyaalahaasna waa dheereeyaa mujaladka hore waana kitaab aada iyo aada u muhima maqaasida shareecadana isagoo aada u dheereeyo qeyb weyn kitaabkiisa ay kaba qaadatana ee ninkii waxa weeye ba la odhan karo waa ninkii aada u ta'siiliyey ta'siisiyey haba jirto ee ibnu cabdisalaam iyo raggaasna ha ugaba horeeyeen bal umuuraha ta'siilkeede laakiin marka la eego bayaankiisa iyo siuu u baxsiyey iyo siuu ugaba hadlo iyo waaba weeye haddaba bal kitaabkiisaasoo kolley marka la eego kutubtan usuulka khaasatan ruuxu markuu si uu fahmo ruuxa kitaabka mustawiisi oo u noqdo horta waxoogaa uu kaba barto ay habboon tahayna inuu isagoo usuulkan kale dee kutubtii dariiqooyinkoodan dee kale ay ugaba hadlayaan aqrisanaya inuu kaasna laba daalacdo waayo waa cilmi weyn baa kuba sugan kaas baa wuxuu ku yidhi almanduubu manduubku idaa ctabartahu haddaad fiiriso ictibaaran ictibaar acama dee ka caamsan oo iyadu waxa weeyaan caama aada u eegto sheekhu san uu usoo dhigtay ama shaarixuna lafdiga cama dee waxaad moodaa deena wax kaloo qeyd oo la socdaa ma jirto ee waa markaad ictibaar guud oo ah dee kaa caamka ama dee waa acamkaba lagaba cabiray afcalka la gelin tafdiil lagaba dhigay markaad jaanibkaa u fiiriso laakiin kollay qeyd ay roonayd inuu la soo naqliyaa laba socday oo waxay cibaaradiisu ahayd saaxib almuwaafaqaat ida اctabartahu اctibaarا acama min الاctibaar الmutaqadimi waayo اctibaar horuu soo sheegay waa qeyd waa qeydan yahi hadalku haddaba markaad fiiriso od manduubka u eegto ood ictibaariso ictibaar ka yar waasacsan oo ka ashmalsan ama ka acamsan ictibaarkii horeen soo sheegnay waa kii horeen soo sheegnay wajadtahu khaadiman ictibaarka uhoreeyeyna kolley dhowr iyo toban safxaba udhexaysa ee ictibaarka uhoreeyeyna wuxuu ahaa waa arrin la arko dee kutubtii kale aanay baxsi inuu isagu baxsiyo si fiicanna uu dabdiyo oo uu kaba dhigayo manduubkani kollay waxyaaluhu yeelan kol markaa waxa la eegi suurooyinkiisa jus-iga ah kolle waxa la eegi suuradiisa guud marka wuxuu leeyahay suuradan jus-iga ah dee waa san laguma tacriifiyo sunnahaasuu ahaanayaa laakiin marka suurada guud noqdo la noqdo waajib buu isu rogayaaba bal waajibkii kifaaya haba noqdo ama taasi wuxuu kaba cabiraa almanduubu biljuz-i manduubu de waajibu bilkuli marka kuli ahaan la eego waajib buu ku noqon bal si taa yidhaahna waxa wey bilmithaal hadda uu soo qaatay aadaankii oo kale masaajida lagaba aadaamayey dee mid ahaan markaan eegnay aadaankan keliya iyo masjidkan iyo masjidkan iyo masjidkan ama shaksigan iyo shaksigan iyo shaksigan waa manduubka waa sunnaha aan ruuxii hadduu ka tago wax ciqaaba ama dee lowm oo ka ratimaya aanu jirin laakiin arrintu hadday noqoto in si guudba looga wada tago mandiqadiiba looga tago magaaladiiba ay iska wada dayso shicaar daahiro shicaarka islaamka ka mida weeye qolooyinkaa waa sunno yidhaahana xataa shaaficiyadiyo ama dee waa kuwan odhanayaba haddii laysku wada raaco beledkii goosto inaanay aadaaminba taas imaamkii waxay keenaysaa in dee si loogu xambaaro haddii si kale loo kari waayo lagulaba dagaalamo ayay keenaysaa waayo waa shicaar daahir oo shicaarka islaamka ka mida ayaa lagaba tegaya bal markaa markay kulli noqoto dee ma aha sunni un kuma baaqi aha waa arrin weyn waajib buu isu rogayaa oo si guud waajib kifaaya isu rogaya taasna markaa maxay keenaysaaba rawaatibtu ka soo qaadan aniga dee raatibada uu fulaan tukanayo tan uu tukanayo ama ruuxu hadduu marmar dee in waxa weeyaan kaba tago waa sunni laakiin arrintu hadday noqoto si guudba rawaatibtii inuu fara ugaba qaado dee waa kuwan odhanaya culimadu ruuxaas cadaaladiisii bay dhaawacaysaa waa mubaalaad la-aan iyo fudaydsiibaa meeshii jira cadaaladiisi hadday dhaawacdana xataa dee yujarax biha oo markhaatigiisii dee imaka wax taasoo la eegaa maba jirte markhaatigii dee waa ashidu dawey cadli ninkum baa ilaahay yidhi oo cadaala shardi ahayd marka ruuxa markhaatigiisa la aqbalaye markhaatigiisii ayaaba lagu celinoo bacnaa fisqi bay u keenaysaa markuu arrintu yidhaaho wixiiba faraa uu kaba qaaduu iskaba daayo marka markay juz-iyo ahayd sunnay ahayd markay laakiin waajib isu rogto markay si guud noqoto waajib baabu xaggaa kaba noqonaya mislo kalena sheekhu waa laba yimaadaa bal barhkood dee dhici karta inaan meelo qaarkood lagaba waafaqin oo jamaacad oo kale uu yidha haddee jamaacadii marka la eego juzi ahaan waa sunne laakiin si guud marka la eego oo haddii la idhaha jamaacadiiba shicaarka daahirka laga wada tago iyada dee sunno ahaan taa kuma baaqi noqonayse ee adigu halkan leeya inaan lagu waafaqina waa marka horeba inay sunno tahay sideeda hore ayaaba dee dhici karta in nadar meesha la yidhaha daliil ahaan dee me way ka sarreysaa iyadu sideeday waajibba u noqon yani markaas bal waa umuuraha haddaba ictibaarkaa horuu soo sheegay safaxaadna way u dhexaysay intan markaasuu hadalkan yidhi markan ictibaarkii hore wax ka acamsanba waa jaanibkaa hore uu lahaa dee manduubun biljuzi waajibun bilkulli uu kaba soo cabiray makruhana saasuu kaba dhigayo juz-iyo markay noqoto waa karaaho laakiin si guud markay noqoto xaaraan buu xaggeed gelaya ayuu kaba cabiray ayuu yihi haddaba ictibaarkaa mid hore oo ka acamsan markan jaanib kale kaba fiirino kolle macnaha horun baan usii akidayaay wajadtahu waxaad helaysaa waa manduubkii ictibaarkaa hore aan juz-iyada iyo kuliyada eegayna kaba sii gudaweyn markaan eegno khaadiman mid u adeegaya lilwaajibi waajibkii buu u adeegayaa si ugu adeegayaana oo tan liannahu manduubku imaa muqadimatun lahu hordhac buu u yahay waajibkii saro dibtan hore oo kale aw tadkaarun bihi ama se xusuusin buu u yahay oo waaba lagu xusuusanayaa waajibkii marka isagii tadkaarun bihi waa xusuusin iyo tadkiir u noqonaya ama la isxusuusiyo oo in uu xusuusiyo ruuxa faradkii dee kaba sii ahamsanaa sunnahan uu laba imanayo marka xaggaa marka la eego waajibkii buu u adeegayaa sawaaun liannahu ima muqadirum kaana min jinsihi lwaajibi awlaa kolle waa cibaarada ii taale inoo wada taala kaana min jinsihi lwaajibi iyadoo halkaa damiir la geliyo min jinsihi alwaajibi la idhaah laakiin kitaabkii de waa kitaab aan hayno oo dee markaan u laabano isaga damiir kuma sugnayn hadalkuna waa siday laqbad iyo umuuruhu ay kuba hagaagayaan oo cibaaradii muwaafaqaad waxay ahayd kaana ahaaya min jinsi lwaajibi iyadoo hadu aanay la socon waajibkan aan leenahay khaadim buu u yahay jinsigiisa ahaaya awlaa ama se waajibkan yaanu jinsigiisaba noqoninba mithaal buu markaa la yimi faladii min jinsihi lwaajibi waa san baa keynana inoo taala lafdigii waajibna dib buu u soo celiyey dee kolleyna marka la eego usluubka luqada carabeed kole haddii kelimadii xataa ayn casharkii sharitaan kuba soo maray markuu kaba hadlayey wal axkaamu sabca tuntan ee uu lahaa wuxuu usoo halkii idmaar meeshii bay ahayd ee uu idhaariyey liidaaxa lilmubtadi taasbe waxa ay tahy kol haddii dee ismi daahira mar lasoo sheego wixii maxuud yahay imaka halkan dee lafdigii un iyo ismigii un haddaan nugto kala jirin daahirka in la soo celiyaa kolley ma habboone waa damiir iyo meesheed iminka markaa min jinsi lwaajiba lakin markaan eegno muwaafaqaad oo kale halkan lafdiga waajibba kumay sugnayn marka damiirkan baa jira iminkana dee damiir iyo ismigii daahirkaa wax keliya waa tilmaamaya meel ma wada fadhiisanayaan oo tana waxaan leenahay saa muwaafaqaadkun baa sawaabe faladi ki min jinsihi waajibka jinsigiisa ina waajibkiibu ina min jinsi lwaajib aan soo nidhi damiirkan jinsigii ku jiraana waajibkiibu ulaabmaya iminka alwaajib de markaa maxal ma laha faladi min jinsihi ka isagu kaa hore ama waajibka jinsigiisii waxa weeye ka nawaafil salawaati maca faraa'idihaa sida salaadan sunayaashan ay leedahay ee faraa'ideeda maceeda ah taas oo kale ee waajibkii bay jinsigeedii leedahay imika salaad subax baan tukano laba ragcadood ahayd laba ragcadood baa kaba horeeyey labadii ragcadood marka waa jinsigii salaad labadii faradkaa un bay lahaayeen bal taas oo kale waa salaad iyo salaad taasi iyada waa mid oo marka halkan dee soomkii iyo xajkiina tan buu isaga mithaalkiisa lama socotay waladi min hayri jinsi iminka waa caadi eg waxba wax kale lama socoto hadalka iminka aad buu saliim yahay waladi ki min hayri jinsihi waa min hayri jinsi lwaajibi waajibka jinsigiisa aan ahayna ka siwaaki wa tacjiili liftaari wa taakhiiri suxuur waaba sidaas cadayashadan la cadayanayo salaadii oo kale ayaaba loo cadayanaya dee cadaygani waa sunni sunayaashii weysada ama salaadii baabuu noqday laakiin salaada nooceedii ama jinsigeedii ma aha waa jinsi kale waa suno kaleo haddana ku xidhan salaadii eg in iftaarkii oo la dedejiyo soomka naftiisii maaha walow laga afurayo ay tahay oo waa shay sunno ah oo soomka sunayaashiisii kamid a laakiin waajibkii jinsigiisii ma aha waa wax kaleba wa taakhiiri suxuurna waa taas oo kale bal marka wuxuu leeyahy calaa kulli xaalin ama waajibkan sunahani laba socdo jinsigiisa hal ahaado ama se jinsi kale ayaanu wax kale haba ahaado jinsigiisa ayaanu lahaane kolleyba khaadim buu u yahay o de ama waa muqadimadaas ama waa xabaweyn waay waxaa tadkaarka noqon iyo xusuusin wa macnaa kalaamihi shaarixa leh shaadibi hadalkiisa macnihiisu waxa weeye raximahu llahu tacaala ana man xaafada ruuxa ilaaliya cala almanduubaati sunayaasha ilaaliya xaafada cala alwaajibaati dee inay kol hadduu sunayaashii ilaaliyey waajibaadkiina waa ilaalinaya waman qasara saad ku waashadan yahayna ruuxa ku gaboodfala filmanduubaati sunayaashii sunayaashii fudaydsada ee ka tagtaga marka dambe fa huwa isagu curdatun wuxuu curdo u yahay uu markaa dee isagii uu waxa weeyaan u dhow yahay oo dee uu arrinkiisan iyo ficilkiisan uu yahay mid u bandhigan ama taa curdo uu yahay hadaf uma noqon lian yuqasira inuu ku gaboodfalo fi lwaajibaati oo ruuxa sunayaashii ka tegay marka dambe halkaas taas caadaa kaba dhigtay inuu waajibkii kaba tagana waaba u dhowaanaya oo ama waa xaggaa ugaba imanaya dee wixii waajibkiisa u kabayeyna maba helayo bal waa hadalkii shaadibi tacliiqii ama wixii uu ku yar bayaamiyey wa jumhuuru lusuuliyiina usuuliyiinta intooda badanna waxay qabaan calaa ana almanduuba manduubku ma'muuru bihi waa wax la isfaray xaqiiqatan xaqiiq ahaan oo manduubkani dee amar waajibkii waa taa waynu soo aragno wuxuu ahaa wax la isfaray waliba amarkaa go-an la isfaray sunnuhuna waa wax la isfaray xaqiiq ahaan la isfaray kama taqadama fi tacriif sida tacriifkii inooguba soo maray oo tacriifka halkaynu kaba soo marray ma dalaba shaarico ee shaaricu u dalbay dadkii buu amray weeye inay laba yimaadaan sababtuna liana almanduuba daacatun manduubku daaco weeye wadaacatu daacaduna takuunu waxay noqonaysaa biimtihaali amri llaahi tacaala amarkii ilaahay oo loo dirmo o loo hogaansamo fakaana almanduubu markaa manduubkii wuxuu noqday ma'muuran bihi xaqiiqatan dhab ahaan mid la isfaro macnaa kolley hadalkan wuxuu leeyahay welina waa wadaaye ee ama luqawiyiinta qaarkood oo kale ama usuuliyiintuma markaa barhkood saa haba yidhaaheene manduubkii kol haddii uu yahay kaa aan ciqaabi kaba ratimahayn ayay kaba dhigeen inaanu amarka ayay ka dhigaan inuu waajib uun yahay oo ama asalkiisu yahay amarkaa jaazimka ee wax la isfarayo uu yahay marka wixii aan saas oo kale dalab jaazimo la yska dalbini inaanu ma'muur ahayn malaa daahirka kalaamkoodna waxyaalaha yar xoogeyn kara waxaa kaba mid ahaa dee lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin oo kale ama haddii aanan ummadayda inaan dhibo nacahayn waxaan amri lahaa inuu sunno yahay siwaagina waa joogaa imikaba waa laynoogu yeedhayaa ruuxii waa taas laga dalbayo inuu markaas haddana rasuulku wuxuu ka cabiray waxaan amri lahaa bal markaa taas baa dee bacdigood mala bacd alusuuliyiin luqawiinta qaarkoodna dee luq ahaan iyagoo amarka kaba dhigaya waxaa lisaamku uu kuba sugan yahay un ka dhigaya ayay ka dhigaan inaanu maduubku ma'muur ahayn laakiin jumhuurtooda waxay qabaan halkan amarkaas waa amri ijaabinu waan ku waajibin lahaabaa macnuhu yahay ee dalabkii kale waa jiraaye kol hadduu manduub yahuu daaco yahay amarkii un baan ahayn dee amarkaa jaazimka ah iyo dalabkaa jaazimkee waa ma'muur waana daaco qaala lahu tacaala in allaha ya'muru bilcadli wاlixsaan ilaahay taasi dhu wuxuu ilaahay amraya cadaaladii iyo samafalkii iyo ixsaankii wa hada amru caam bal ixsaan markaan eegno waa amar caama waa kan ilaahayna yidhi u amraya waa amar yashmulu laakiin wuxuu shamlinayaa alwaajiba walmanduuba oo dee ixsaankani maha ixsaankii waajibkaa un ixsaankii sunno ahaana hay-addii way shamlinaysaa oo waxa weeyaan markaa ixsaan dhammaantii ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala dadkii faraya ixsaankiina mid waajiba iyo mid sunnaaba u isugu jira markaa waa taan arkayno in amarba uu meeshiiyo waa daaco waa amaro markaa aayaddii baaba taa u daliila waseyaati in sha allahu tacaala waxaa inoo iman doona fii baabi اlamri baabka amarka inooguba iman doona oo iyadna macnaha sii akidaya weeye markaa inqisaamu اlamri amarka uu qeybsankiisa u qeybsamayo ilaa amri iijaabin iijaab amarkii iyo wa amri istixbaabin istixbaab amarkii oo taasna macnahan inoo sii akidayso jumhuurulsuliyiin ay kuba tegeen wallahu aclam wayusamaa waxaa lagu magacaaba almanduubu sunnatan sunno waa la yidhaa wa mustaxabban mustaxabna waa la yidhaa wa tadawucan wa naflan bimacnaa alfaadahani waa alfaado lafdigunbaa kala duwane macno keliyay wada leeyihiin oo markaa manduub iyo sunno iyo mustaxab iyo tadawuc iyo nafli intuba waa isla wada mid wax keliya lagu wada idlaaqa wa hada calaa ra'yi اljumhuuri laakiin markaa alfaadaha aan leenahay waa isla wada isku wada mid waa jumhuur اlculamaa ra'yigoodii ayay taasi tahay khilaafan lilaxnaafi iyadoo halkan aan kuba khilaafayno oo dee iyaga jumhuur اlculamaa qowlkoodu uu ka duwan yahayna markaa lilaxnaafi culimada axnaafta aladiina kuwaasoo jacaluu ka dhigay almanduuba lafdigan almanduub muraadifan linafli sunno mid fangelayo annaflu iyo almanduub way isku mid bay ka dhigeen horta labadaa waa isku mid bay yidhaaheen walaa karaahata cindahum fii tarki markaa markuu manduub iyo nafli ay tahay oo isku mid ay kana dhigeen agtooda haddii laga tago wax karaaho oo ku sugani maba jirto wafaraquu laakiin waxay kala qaadeen oy kala geeyeen bayna asunnati wanafli sunnihii iyo nafligii bay kala geeyeen fajcaluuhaa waxay kaba dhigeen sunnaha aclaa mid ka sarraysa minhu min annafli rutbatan oo marka asunna la ydhaha eeg almanduub iyo annaflu isku mid bay kaba dhigeen sunnaha martabo ka sarraysay siiyeenoo mid ka sarraysa xaggii rutbada nafligii ayay kaba dhigeen marka iyadaysan u kala qaadaan fain kaanat hadday tahay sunnahaasi mu'akadatan sunno mu'akadaba ay tahay fatarkuhaa makruuhun taxriiman halkaa uu lahaa walaa karaahata cindahum fii tarki kuwaa hore iyada tan ka tegeeda laga tagaa karaahu noqonaya weliba karaahata taxriim wain kaanat hadday sunnuu tahay hayra mu'akadatin mid aan la adkayn oo sunno hayra mu'akada ay tahay fatanziihan fatarkuhaa cibaaradii horea kuu taale fatarkuhaa makruuhun makruuhun tanziihan ka tegeeda laga tagaa karaaha ayuu noqonayaa iyadana laakiin karaahadaasaa karaaha tanziiha bal waa taqsiim xan xanafiyadu ay leeyihiin laakiin jumhuur culamaa isku midun bay kaba dhigaan umuurahaas kolley wax intaa ka yar badanna dee marka kutubta macaa qolooyinka xanafiyadna aqooshoodan sideeda ugu arki doono ayaan insha allahu tacala arki doonaa manduubkii halkaasaan kaga baxnay والqسم الثاني الثالث qسmigii صدexaad المbاح مbاaحي weeye وهuوa مbاح لغة xagga لغada المعلن waxa la muujiyo ayaa la yidhaahaa ama la ظاahiriyo iyo والمأduن فيهi waxa laysu fasaxo oo kaa la cadeeyey iyo waxaan laysu fasaxo ayaa xagga luغada مbاح la yidhaah يuqaaل waxa la yidhaha لuq ahaan baaxa fulaan bisirihi baaxa waa muujiyey waa daahiriyey fulaanun hebel bisirihi sirtiisii adharahu ay adharahu wuu muujiyey oo markaa iclaankii weeye muujintii weeyo eeg mubaaxi macnahaasi waa leeyahy luqadii waa abaaxa uu baneeyeyna waa la yidhaha luqada alrajulu ninku maalahu xoolihiisii banayntu maxay noqonaysaa waa altakhliyatu baynahu wa bayna daalibih isaga iyo kii doonayey ayuu faraa u kala qaadaya isu daynayaaba oo ay adina wuxuu fasaxay fi lakhdi qaadasho wax laga qaato iyo watarki ka tag laga tagaba intiiba waa fasaxay waxaa kaloo luqadii la yidhaha wastabaaxa annaasu alcushba wastabaaxa way banayseen annaas dadku alcushba daaqi iyo cushbigii macnuhuna waa maxay aqdamuu ay aqdamuu waxay ku dhiiradeenba oy dee calaa racyihi gudagaleena daaqitaankiisii la daaqayay bal umuurahaasi waa umuuraha luqada bal markaas kuba yimaadaan wasilaaxan xagga istilaaxa maa laa yatacallaqu bihi amru walaa nahyun lidaatihi waayo maa laa yusaabu calaa ficli walaa yucaqabu calaa tarki waa xukumka uu leeyahay laakiin xaqiiqadiisa marka la tacriifinayo maa laa yatacallaqu bihi waxaanu ku tacalluq ahayn weeye amrun amar oo amar laysfaray waxaanoo la kaaleeya la yidho ficilkiisii layska dalbay ma jiro walaa nahyu nahyina kuma tacalluqayo dalab layska dalbay in laga tago ama dee si karaaha dee waxa weeyaan si arrintu ha noqoto karaahun ama xaaraam haba noqotay taasna ma jirto kuma tacalluqayo dalab ficil iyo dalab tarkitoona lidaati laakiin daati ahaantiisa waa marka shaygan uun la eegeen wax kale aan la eegin umuur kaloo dee dee markaa khaarijiya aan la eegine shayga cayntiisa aan eegayno ficilkiisa iyo ka tegiisa toona waxba kuma tacalluqsana khidaab ama keenaya in lala yimaado ama keenaya in laga tago kaas baa la ydhaha wadalika kaاlاktisaali ltabarudi maydhashadii la maydhanayey weeye loo maydhanayey qabowsi oo ruuxu dee tanaduf iyo qabowsi hadduu u maydho wax la faray isaga taasoo arrintii ma aha dalab meeshii ma jiro ficil dalab tarkina ma jiro isaga ikhtiyaarkiisa tahay wاlmubaasharati wa kalmubaasharati mubaasharadiiba weeye haweeneydii lala mubaasharoonayey ama lala kulmayey layaali asiyaami habeenada soomka oo dee ruux habeenkaa isagoo sooman ama habeenada soomkaee rabadaan oo kale uu kuba jiro habeenkiina waqti soomaayo hadduu haweeneydiisii u tago shay mubaaxa weeye shay xalaalo weeye laakiin utag iyo ha u tegin midna meeshii ma jirto wakharaja bilqeyd اlawali qeydka hore waxaa ku baxaya qeydka horena ma laa yatacalaqu bihi amrun ta weeyaane wa huwa maa laa yatacalaqu bihi amrun alwaajibu wاlmanduubu waajibkiiyo manduubkiiba halkaa ku bixiyo markaa mubaax iyagu ma aha ilayne liannahu ma'muurun bihimaa labadoodaba waa la isfaray wakharaja bilqeyd الthaani wahuwa walaa nahyun qeydka labaad oo nahyina aanu ku tacalluqin almuxaramu wاlmakruh muxaramkiiyo makruhii baa baxaya liannahu manhiyun canhumaa mid laysu diiday weeye oo lannahu waa kaa ama waxa weeyaan dee man manhiyun canhuma ama shanigu waxa weeye manhiyun canhuma mid labadoodiiba laysu diiday oo waa layskaba nahiye wakharaja bilqeydi haaliثi qeydkii saddexaad ee lidaatihina waxa kuba bixi wa huwa lidaatihi ma ida kaana almubaaxu mubaaxu hadduu yahay wasiilatan wasiilo uu yahay lima'muurin bihi wax laysfarayo oo macnaa waxani waa iska mubaax laakiin shay ma'muura oo ma'muuru bihii oo laysfaray ayuu dariiqii lagu gaadhayo yahay taas fainahu yatacallaqu bihi amrun marka amar baa ku tacalluqayo isagiina waa layska doonaya in lala yimaadaa laysfaraya laakiin laa lidaati lmubaax arrinku maaha see dalabkan layska dalbay ama amarkan ku tacalluqay mubaaxan daatadiisa ma aha ee waa balli kowniya ahanshihiisa saara uu noqday wasiilatan wasiilo ilaa ma'muurin bihi uu noqday aw kaana almubaaxu amase waxaa kaloo iyadan taa kuba baxaya in aw kaana almubaaxu idaa kaana almubaaxu mubaaxu hadduu yahay wasiilatan wasiilo limanhiyin canhu oo mubaaxiibaa wuxuu noqday wax lagu gaadhayo wax laysu diiday amhile isagaa inoo sheegi doona wax laysu diiday oo maniya ayuu dariiq uba noqday fainahu markaa yatacallaqu bihi ay bilmubaaxi waxa ku tacalluqaya nahyu nahyi oo waa laysu diidaya laakiin laa lidaati maaha mubaaxnimadan iyo cayntiisa oo la eegayo maaha ee wainamaa likownihi anshiisan saara uu noqday wasiilatan wasiilo limanhiyin canhu ayaa laysugu diidayaa saas baa cibaaradan lidaatihi baxayso ujeedadu markaan isaga uun eegno wax kale aynaan eegin waa kaa amar iyo nahyi ku tacalluqaya aanu jirin wa mihaalulawali ka hore mihaalkiisu waa marka uu wasiilo u noqdo shay ma'muuru bihi ah alaklu waa cunitaankiiba fahuwa inaad wax la cunaa mubaaxun waa shay bannaan oo dee waa shuruux waa amar dabiici oo dee markaa dadku dee ilaahayna uu kuba abuuray oo uuba baahiyey inay had iyo goor si wujuudkooda uu jiro ay waxu cunaan markaa xaggaa marka la eego fi lasli asalkiisa hore waa shay mubaaxa laakiin low tawaqafa hadduu ku xidhnaado oo uu ku joogsado ku taagnaado calayhi waa cala alakli akligii baqaau lxayaati nolosha baaqinimadkeed oo macnaa ruuxan wax cunitaankiisa uu maanta wax cuno waxaaba ku xidhan oo ku taagan noloshiisiiba waa dhimanayaaba hadduu wax cuni waayo saara wuxuu noqonayaa akligii ma'muuran bihi bal dee hadduu saaq kaba tago kuba dhinto isagii baa noqonaya ruux naftiisii dilay naftiisii halaagay buu noqonayaayo marka akligii muxuu noqonayaa wax la ysfarayo lima taqadama waxaa inoo soo horemarayoo muxuu u yahay lima taqadama u liannahu saara wasiilatan weye lima'muurin bihi waa wasiiladaa uu noqday daraaddeed wa misaalu haani misaalka labaad aklulfaakihati kitaabka waxaad moodaa markii hore waa cajaladihii laga duubay bu dabcadii hore oo kaleo dee siisii imaka tan waxoogaa badan buu ku kordhiyo ta'liifaan uguba kordhiyo kolkol buu misaalkii bedelayaa kii halkii hore kuba sugnaa kolbuu bal cibaaradii horeo kaba yar waadaxsanay ama ka dheerayd ayuu halkan soo ikhtisaarinaya dee in badanna waa kan dheeraynaya oo kale halkan dee dabcada hore shaha ugu sugnaayo shaha cabitaankiisa ayaa misaalku ah wa misaalu haani aklulfaakihati masalan faakiha oo la cuno lakin wuxu waa misaal un waa faakihada cunitaankeeda in faakiha la cuno sida tufaaxaas iyo dee waxyaalahan kale fawaakihda la cunaa de fa huwa mubaaxun waa shay mubaaxa amar iyo nahyi ku tacaluqaya lidaatihi ma jiro laakiin low adda hadduu keenayo kaasi ilaa tafwiiti salaati ljamacati salaadii jamaacadii fi lmasjidi aatay maha aqal waa jamaacada dayna masaajid baa lagu ogaayo salaadii jamaacadee masjid lagu tukan lahaa inay dhaafiso saara manhiyan canhu wax laysu diidayuu noqonaya kamaa taqadama macnuhu say taasi u keenaysaa salaadii baa la aqiimayaa dee halkeer buu faakihada iskaga cunaya waal shaah baa layska cabaya wax kalea layskagaba jira arrintana waxaa ka dhalanaysa wixii shaygan mubaaxaa buu ahaa ee laakiin salaadii jamaacadu inay dhaaftay intay waxan laguma jiro marka waa laysu diidaya waqtigaas marka muxuu noqday manhigaasna maha lidaatihi waa likownihi wasiilatan ilaa manhiyin canhu wa min tacriifi lmubaaxi mubaaxa tacriifkiisa yatadix waxay nooga caddaanaya annahu laysa ma'muuran bihi wax laysfaray mubaaxu ma aha lianna alamra amarku yastalzimu wuxuu laasimsanayaa keenayaa iijaab alficli ficilkaa la ysfarayo waajibi iijaabkiisa ama waajibintiisa ayuu keenaya aw tarjiixow haddaan wujuubkiisa keenina sunanimadkiisa in la raajax yeelo ficilkan uu ka raajax noqdo ka tagii laga tegi lahaa walaa tarjiixa lilficli markay mubaax noqotona walaa tarjiixa tarjiixuma sugnaanin lilficli ficilkii samayntii waxaan la samaynayey calaa tarki ka tegiisii laga tegayo wax tarjiixa oo uu kaba leeyo ma jirto haddii la sameeyo haddii laga tago way siman yihiin fi lmubaaxi marka mubaaxa aan hayno bal humaa sawaaun ficilkiiyo tarkiga way siman yihiin oo saa daraaddeed ma'muur maaha isagu wa amaa xukmu lmubaaxi mubaaxa xukumkiisu fa huwa kamaa dakara lmusanifu sidaa musanifku sheegay weeyaanoo laa sawaaba ajri ku sugani ma jirto fii ficlihi samayntiisa la sameeyo daatahaantiisa weeye walaa ciqaaba ciqaabna ma jirto fii tarki ka taga laga taga ciqaab ka dhalanaysa wa haadaa madhabu jumhuuri lusuuliyiina usuuliyiinta jumhuurtooda madhabteed weeye taasi walmuraadu bidaalika waxaa looga jeedaa laakiin kaa la leeyahay ficilkiisana sawaab ma laha ka tegiisuna ciqaab ma laha almubaaxu mubaaxi albaaqi ku hadhsanaa calaa wasfi alibaaxati ibaaxada wasfigeeda waa kii aan wasiilo ahayn wax kale wasiilo u ahayn ee caadiga iska ahaa ee ina wasiilo aan u noqon ma'muur bihi ama manhiyun canhu kaas baa looga jeedaa la leeyahay sawaab kuma tacalluqsano samayntiisa la sameeyo ciqaabna kama ratimayso ka tegiisa laga tago ama almubaaxu mubaaxi aladii mubaaxaasoo yakuunu noqonaya wasiilatan lima'muurin bihi shay ma'muur bihi ayaa dariiqii lagu gaadhayay uu yahay aw manhiyin canhu ama wax la iskaba nahiye ayuu wasiilo u yahay fahaada kaa xukmuhu xukumkiisu xukmu maa kaana wasiilatan ilayhi wixii uu wasiilo u ahaa ayuu xukumkiisa yahay oo macnaa kii ma'muuru bihi was markaa wasiilo u ahaana dee sawaab buu yeelanayaa samayntiisa la sameeyo inay wixii ma'muurkiibaaba isagii wasiilo u yahay kii manhiyu canhu ama wax la isu diiday wasiilo u ahaana samayntiisa ciqaabtii way yeelanaysaa ee kan la leeyahay midna ma laha waa kaasiisa ku baaqaya welibana waxaa kaloo dee kolley mala halkan iyadna jirta yaanu inooba oolinbe haddii mubaaxi iyadoonu wasiiloba ahayn laakiin uu la yimaado niyo saalixa ah akligii buu ula imanayaa niyata taqawi cala alcibaada oo kale wuu seexanayaayo niyadii waa si dadkii ahlu khayrka ahaa ee wax kastoy la yimaadaanba kollay niye ulaba iman jiray waa seexanayaayo aada u nasatid oo jidhkaagu xadigiisii raaxaa qaata si aad cibaadadii aada ugu nashaaddootid niyadaasaa kuba jirta shaygii mubaaxa ahaa markaa daacu isu bedelaya iyada daacu markaa isu bedelaya oo jaanibkaa kale laakiin niyada ayaa dee keentay iyadana oo niyada fiican baa keentay wa tahbutu libaaxatu haddaba shaygan waa inuu mubaax yahay maxaan ku garanaynaa maxaa caddaynaya weeye waana in umuurihii waajibkii oo kale iyo taa inoomuu soo dhigan iyo manduubkii iyo inoomuu soo dhigan halkan waa kans dhigtay dabcadii horena waxoogaa kooban bay haydee lakiin masterka hadalka ayuu tiiriyey dabcadaa hore u tiiriyeyoo ibnulqayim ayuu u tiiriyey kitaabkiisa badaa'ic ulfawaa'id oo kolley waa dee waana koobnaasan imika u tafsiiriyay uma tafsiilno kitaabkaas lakiin cibaaradii hore oo kale ayuu lahaa وتhبت الإباحة بصيغ kaثيiرaة إباxadu waxay ku sugnaataa siiqooyin badan oo ujeedadu wuxuu inuu mubaax yahay dee nusuusta markaynu eegeyno siiqooyin kala duwan ayaa lagu ayaa cadaynaya waxaan ibaaxadiisa inaanu ahayn waxaa ma'muuru bihiga ama manhiyo canhuga oo waradat fi nusuusi sharciyati nusuustii sharcigayd kuba soo aroortay mi wa minhaa waxaa kaba mid ah nafyu اlsmi wاlجunaaxi wاlxaraj waa iyadoo la anfiyo shaygii laga anfiyo dembi ama inuu dee junaax waa isla midun iyo cidhiidhi oo macnaa haddii naskii uu kuba yimaado waxaa inaanu dembi ka imanahayn waxay taasi dee inoo caddaynaysaa inuu waxaasi mubaax yahay hadduu kaba yimaado inaanu xaraj iyo junaax jirin ka qowlihi tacaala laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum macnaa de korkiina ma aha nin dembi iyo junaax ma aha nin korkiina inaad dalabtaan waxa weeyaan fi an tabtaguu ilaa fadli iyo deeq ilaahay xaggiisa ka ahaatoo idinkoo xaj ku jira haddii aad tijaaro la timaadaan halkaa wax dembi oo idinka imanaya ma jiro aayaddu dee waxay kuba soo degteen oo mawaasimta xajka lagaba hadlaye bal markaa taasoo kale eg waxa la anfiyey junaax korkiina ma ahani markaa dembi ka imanaya ma jirto shayga waa taasi waa siiqo ama cibaaro aan ka qaadanayno waxaasi inuu mubaax yahay wa qowlihi tacaala laysa calى اlأcmى xaraju walaa calى اlأcraji xaraju walaa calى اlmariidi xaraju walaa calى anfusikum an taakulu jamiica an taakulu fii buyuutikum bal markaa dadka kii indhaala ah korkiisa xaraj ma ahaanin wax cidhiidhi ah ama kii dee loangaro ahaa kii isagu xanuunsanayay iyo dee nafihiiniiba inaa buyuud iyo dadkii la magacaabay aqaladooda wax ka cuntaan inay idinkoo wadaagtaan iyo idinkoo dee keli keli a cuntaan waxyaalaha wax xarajoo idinku jiraa ma jiraan markaa taasna waa calaamo ibaaxo وqwlihi tacaalى inamaa xarama عalaykum اlmaytaةa wاdama walaxma اlkhinziira wama uhila ligayr اllahi faman idura غayra baagin walaa caadin falaa ism caleyh waa intan oo ilaahay wuxuu sheegay waxyaalihii laynagaba xarimay waxa ilaahay sheegay ruuxii daruura ay u baahisay faman idura faman aljaأtu daruuraةu ilى de waxa weya almuxaram اlmadkuur macnaa ruuxii ay daruuro iyo baahi ay ku kaliftay muxaramkaas غayra baaqin walaa caadin bala kolay dee macaani ama mid dalbaya lado iyo ratashahi u cunaya nin intii shabaca dhaafaya lagu fasir dee ku aan baaqi ahayn oo dee amiirki dadkii muslimiinta ama xaakimkii muslimkaa daacadiisii intuu ka baxay dadkii halkaa isagu baaqi oo buqaadi kaba mid ah ku xadgudbayo dadkii u dulmiyo kuba xadgudbaya adugu bal umura laguma fasiriya qeydkan ama intan xaalada ahayn haddaba ruuxa caynkaasee daruura ay ku kalifto inuu bal meytadiiba cuno iyo waxyaalahan falaa isma calayhi wax dembi oo korkiisa ma jiro marka kol hadday daruura timi xaaraan bay ahayde imika dembi uga iman maayo way u banaan tahay markaa weeye daruura kol haddii ay ku xambaartay taasna waa iyadna siiqo uu ku sugnaado shaygu inuu mubaax yahay taasi iyadu waa mido waa qeybtii koowaad ta labaad buu yihi annasu cadayn cala alxilli xalaalnimadkiisiiba la caddeeyo waxaas inuu xalaaliye ka qowlihi tacaala uxila lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum waxaa laydiin baneeyey habeenka soomka waa habeenkaa maalintiisaba soomaysaan dee ina dumarkiina laba kulantaan oo la mubaasharootaan waa laydiin baneeyey uxila waa cibaaro maxay tilmaamaysaa ibaaxo waa idin xalaal weeye hadda ma aha dee waa laydin farayaa ma aha waay waxa weeyaan waa idin xalaal weeyo taasi markii horena waa loo diido horteed ba waktigaa horteed dee looma ogolayn inay habeenadaas dumarkooda u tagaan kol haddii salaada ceshaa ay la weydaarteen ama ay seexdaan tan mid saddexaad cadamu nasi cala taxriim inaan la caddayn taxriim oo ujeeddadu wixii waa la hayaa shaygii laakiin wax nasa oo caddaynaya inuu xaaraam yahay ma hayno imaka eeg meesha wax isaga gaar usoo arooray ma jirto laakiin wax nasoo taxriimkiisa keenayaa ma jirto taasi maxay keenaysaa ashyaada marka la yidhaha waxa u asala dee alxalaalnimo in taasi waxay keenaysaa inuu wixii mubaax yahay oo qaala shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah intifaau daliili taxriimi xaaraamnimadka daliilkiisii oo meesha ka baxoo la waayo wa waxaan xarimaya la waayaa daliilun waxay daliil u tahay calaa cadami taxriim inaan wuxuu xaaraam ahayn ama taxriim la-aan bay daliil u tahay arrin afraad alimtinaanu waa madnaysi laysugu madnaysto oo laysugu madno sheegto bima fi lacyaani waxa acyaanta kuba sugan ee min almanaafici manaafica iyo wamaa yatacalaqu biha acyaantaa waxa kuba tacaluqaye min alafcaali afcaal ah oo waxaa kaloo iyadna meelihii laga qaadanayay inuu waxani mubaax yahay oo uu bannaan yahay iyadoo dee nas ku yimaado ay kuba sugan tahay dadkii oo la xusuusinayo nicmada weynee halkaa kuba jirtee loogu nicmeeyey iyaga oo loogu madno sheeganayo bal markaa taas iyaduna waa calaamo inuu mubaaxiyo dee waxaan kuu bannaanayn wax laguu diidayo imtinaan iyo in lagugu madno sheegto in nicmadaa lagu yidhaho nicmadaa iyo nicmadaasaa lagugu nicmeeyey taas may timaadeen marka wixii waa inuu mubaax yahay oo ilaahay baaba ka qowlihi tacaala wamin aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan wamataacan ilaa xin kollay nicmooyinka nicmoolayda iyo umuuraheeda iyo waxyaalaha aan ka kuba intifaacnay ilaahay inoo yeelay baa aayadda ka horreysayna kuba sugnaa ilaahay baa markaa muxuu yihi wamin aswaafiha ay wajacala lakum min aswaafiha waayo dee jacala lakum baa kasii horreysay min juluudi lancaam buyuutan tastakifuuna wamin aswaafiha wajacala lakum ilaahay wuxuu idinka yeelay min aswaafiha suufkeedii say-idaha oo kale dhogortoodan dee khaasatan welibaa dhulka qabow kuwa jooga kuwan dhogor badan oo laga xeero oo dee taas leh iyo awbaariha gaameeladeediio waa tii geelaba wa ashcaariha iyo ashcaarteedii waa timaheediio waa riyaha iyo lo-da iyo dee shacarkoodan gaaban ay leeyihiin waxyaalahaas oo dhan rabbi wuxuu idinkaba yeelay asaasan asaas waxaad dee kuba intifaacdaan oo gogol ahaan iyo dee waxyaalo kaleba dee busud aad ka samaysataan iyo agsiiya taa uguba intifaacdaan iyo mataacan mataac waxaa ku intifaacdaa ilaa xin markaa eg ilaahay muxuu inoogu madno sheegtay aswaaftan iyo awbaartan iyo umuuraha dee aynu xoolaheenan aan dhaqanayno dee manaafacaadkeeda aan kuba intifaacno kaba mida markaa shay cayn ah haddii manfacadiisii iyo waxtarkii kuba sugnaa laysugu madno sheegto markaa waxaasi waa inuu bannaan yahay kollay muu sheegin wamaa yatacalaqu biha min alafcaal kitaabka aan leeyahay hadalkiisu asal u yahay ha kala qaadqaado kitaabkii horena waabu cadeeye waa badaa'icu lfawaa'id oo dee waxoogaa kooban bay ahayd oo waxan oo dhan baa iskuba jiray xaggan ficilka waxa kuba sugnaa wabinajmi hum yahtaduun oo dee waxa weeyaan hanuunkan waa imika waa ficil dad baa ku tacalluqsan oo ihtidahan xidigaa lagu hanuunayo jihaadkii qiblada iyo waxyaalayo looguba hanuunayo taas ee ilaahay subxaana watacaala manfacada aan kaba helayno iyadana taasee uu inooguba abuuray ficilkeenina kuba tacaluqsan waa inay mubaax tahay de halkaas bu adigu mihaalkii wamaa yatacalaqu biha min alafcaal kaba dhigan arrin shanaad alqaraa'in alatii tasrifu اlamra min alwujuub ila libaaxa waxaa kaloo waxyaalaha ibaaxada ay ku sugnaanaysa ka mid ah alqaraa'inu qariinooyinkii alatii taasoo tasrifu leexinaysa alamra amarka min alwujuubi waajibnimo ka leexin ila alibaaxati ibaaxa nawci leexin taasi waa wixii noo iman doono amarka asalkiisaa waajiba laakiin waxaan waajib ahayn baa lagu xambaaraa bal markaa waxyaalaha waajibkee aan ahayn oo u noqdona waxaa kaba midaba ibaaxadii haddaba laakiin qariinaa jirta ama wax calaamaa wax dee daliilo oo tilmaamaya inay macnahii wujuubka aanu lahayn baa tilmaamaya haddaba qaraa-intaas amarka asalkiisii wujuubkaa ka kaxaynaysa ee keenaysa in lagu fasiro macno kale ama ibaaxa lagu fasiro keenaysa ayaa iyaduna waxyaalaha ibaaxadu inoogu sugnaanaysa kamida ka qowlihi tacaala waidaa xalaltum fasadaaduu qariinadaa mar dambaan arki doonaa imaka halkan kama hadlayno wayaأti hada fi baabi اlamri in sha allah waidlaqu calى mubaaxi lafdi almubaaxa waxaa kaloo lagu idlaaqa lafdu lxalaali waljaysa halkii sunaa waataan soo aragnay manduub iyo tadawuc iyo umuura lahaa wuxuu leeyahay mubaaxana waxaa ka mid ah alfaadaha la mid ah alxalaal aljaa-is oo waxyaalaha iyaduna mubaaxa ah fa in qiila haddii laba yidhaaho waa arrin mar hore inoo soo sheegay oo mubaaxa gelintan la geliyey axkaamtii takliifkahayd loogu daray iyadoon waxta kulfo oo ku sugan aanu jirinba maxaa wejkeedu ay tahay uu yihi mar badan baan sheegi doonaa tii buu imika sheegayaaye fa in qiila haddii laba yidhaaho maa wejhu idkhaali lmubaaxi mubaaxa ama waxawy gelintiisan la geliyey fi laxkaami ee lagu soo daray weeye fi laxkaami takliifiyati axkaamtii takliifiga ahayd oo waxay de in taasi waxay kulfa ku sugantao layska doonayo ama in lala yimaado ama lagaba tago gelintan la geliye laguma soo daray maxaa wejkiisu yahay maca annahu laa kulfata fiih iyadoo wax kulfaa wax mashaqo oo ku sugan yaanu jirin haddaad samaysana waad leedahay haddaad ka tagtana waad leedahay waa isla midoo way simayiin wax kulfiya kuma sugnaa maxaseebuu haddana xukum takliifiya uu kuba noqday oo qaybahan kale kulfadu ay ku sugantahay ula mid noqday haddii taa laba yidhaaho faljawaabu jawaabtu waxa weeye maa qaalahu jumhuur usuuliyiina usuuliyiinta jumhuurtooda wixii ay sheegeen oo ah min ana idkhaala mubaaxi mubaaxi oo la geliyo fi axkaami ha kudarkan lagu soo daray fi axkaami takliifiyati axkaamta takliifiga inamaa huwa calaa sabiili taqliib kolley jawaab kale ayuu dabcadii hore kuba sugnayd oo intan ka yarba siisano jawaab kale ah laakiin tan buu markaa horeba raajax yeelayay waxa weeye inamaa huwa calaa sabiili lwujuub waa waajibni m calaa sabiili taqliib taqliib sabiilkii oo macnuhu waxa weeyaan isaga wax takliifiya kuma sugnaa kulfa kuma sugnaa markaa xukum takliifiya maahe daritaankan lagu soo darayaa waa taqliibun oo kol hadday kuwii kale ay axkaam takliifiya yihiin isagiina bal marka la eego axkaamtii xukum sharci ahaan uu laba socdo takliifayaanu kuma sugnaaninbe iyagii unbaa la raaciyey waa raacin markaa kuwii kale la raaciye isaga wax takliifi oo ku sugani maba jirto wahaada taqliibkuna isticmaalun isticmaal weeye ma'luufun la yaqaano oo macruufun waa isla midun loo dumay oo bacnaadee la isticmaalo la yaqaano fi lugati alcarabiyati wa asaaliibiha luqada carabiyeed iyo asaaliibteeda mithlu alaswadaani litamri walma alaswadaan oo kale timirtiiyo biyaha aswadaan la yidhaah waa tii xadiidkii caaisha ay kuba soo aroortay markii uu curwa weydiiyey maxaa kuba noolaydeen alaswadaan ay tidhi marka waxay leeyihin taqliib baa ku sugan oo dee timirtu walow iyadaba mid aan madoobeyn ay kuba jirto haddana bal iyadii haddii midabkii la siiyo biyo waxay idhaahaanba de waa cadiimu lown marka taqliib baa kuba sugan oo midabkii biyaa maaha madowga oo lown imika aan ku tilmaanaaba maba jirto ee timirta ayaa wasfigan lahayd dee anwaacdeeda ama qaybo haddaba in taqliib baa kuba sugan oo biyihiina waa laga dhigay wax madow inay yihiin kol hadday wada socdeen laftigii timir walabawaani lilumi walab aabiyo hooyo dee aabbo sax garanay hooyo magac kale ay leedahay labadoodii markii la tasniyeeyey ayaa mid ahaan la qaatay alcumaraan ay bakar iyo cumar oo kale kolleyna waa xoogaah bal ibnu qutayba kitaabkiisan muhimka ee adabulkatib la yidhaah ee wuxuu dhigtaa tarjamu uba dhigtaa alfaadahaas kuba soo arooro dee majmuuca ayuu ka soo arooriyaa alfaadaha luqada carabeed uguba yimi iyadoo de waxa weyaan laba in waxa weeyaan la israaciyey una ujeedadu marka la eego xaggan wasfigan ama waxaa namid ahaan leeyahay oo taqliib baabkii ay tahay taas waxoogaa majmuucu kaba soo arooriya almaxduur walmakruuhu allah subxana wa tacaala aclam